darawallada soomaalida ee shirkadaha uber iyo lift ee gobolka minnesora ayaa doonaya inay ka mid noqdaan ururada shaqaalaha ee gobolka minnesora gobolka minnesora ayaa ka dhaqangalay sharci u ogolaanaya darawallada in uber ay u kordhiso khidmadda ay dadka ku qaadaan laakiin darawallada ayaa hadda ku doodaya in sidii ay filayeen aysan weli wax u noqonin sidaasi daraaddeedna ay hadda diyaarinayaan inay ku biiraan ururada shaqaalaha minnesota si ay xuquuqdooda u helaan waryaheena maxamuud mascadda ayaa waraysta aadan maxamed macalin waa aadan axmed maalin oo ka tirsan madaxda darawallada soomaalida ee uber iyo lift ee minnesota wuxuuna weydiiyey ugu horeyn sababta ay ugu biirayaan ururada shaqaalaha
waxaan geysanay biil saddex sano ka hor state capitalka meesha laga arimiyo stateka sharci dejinta minnesota state darawaladii uber lift markaa biilkii geysanay muddo iskaga dabalaamaynay waxaana loo ansixiyey dollar twenty eight barmeel thirty one centis per minute waxaana loo ansixiyey adigase wax ku dhaceenbo arrinta meel shaqeynin
sharciga waa ti laakiin la meelmariyey oo uber lasku afgartay inuu meel maro sharciga waa la meelmariyey waa lasku afgartay governorkan ugu saxiixay
maxaa dhacay marka waxaa dhacay arintii inayna waxba ka soo naascadaan habeenkii laba iyo tobanka inay isbedeshay ahayd systemka in isbedelo systemku isbedeli waaye markaan la hadalnay uber iyo lifti wax noo jawaab waa wayne marka qolo wadanka ka baxsan aan la xiriirna qoladiina wax jawaaba wayna siin waaye yani waxaad leedaha lacagtiina looma kordhin oo ahayd lacagtii inaan naloo badiyo uber markaad la xiriirtaan maxaa dhacay baa marka waxaa wax naga dulqaadaa wayne waxna la hadlaa wayne waa kaa marka danta waxaan ugu qasabtay inaan aadno ururka shaqaalaha waa kaa local tunisagis maxaad ka helaysaa marka ururka shaqaalahoodii qabanaya ururka shaqaalaha waxaan ka helaynaa xuquuqyo fara badan oo naga maqan sababtoo sidaa la socoto ururka shaqaalaha waxaa ku jiro fayarkia ku jiro qoladii dabdamiskaa ku jiro booliiskia ku jiro shaqaalihii dowladda ku jiro ciidaan ku jira ma jirto annaga ugu dambeyno haddaan gelaynaa hadduu alla idmo sababtoo annagoo independent contract ah ayaan gelaynaa marka markii aad wixii aad u dagaalanteen sida aad sheegtay aad weyseen inaad heshaan uberna aad isku dayda inaad la xiriirtaan jawaab waafi ahna aad ka weyseen sida aad noo sheegayso kabacdi ururka shaqaalaha aad u tagteen marka ururka shaqaalaha ee adinku maxaad isku afgarataa waxaan isku afgaranay ururka shaqaalaha right now ma geli karo independent contract qof ah kuma biiri karo marka biil baa hadda waxaa la geeyey state capitalka dejinta waxaa geenayo ururka shaqaalaha iyo anagoo darwalla ah si aan annaga oga mid noqonno ururka shaqaalaha xuquuqyo badan sida hadda for example kale uber iyo lifti annaga hadda si walba intaan sameyna way naga ansargarayn wayn telefoonadooda lama hadlaayaan si iyaga wakiil ay nooga noqdaan saa la adligeed aan biilkaa loo geeyay meesha waad ururka shaqaalaha doonaysaan inaad ugu beertaan waa garta marka biilkan aad geyseen hadda aad leedahay waxaana doonaynaa inala ogolaada inaan ururka shaqaalaha ku biirno muxuu keenaya maxaad ku faa'iidaysaa ka darawalin ahaan wuxuu geynayaa xuquuq fara badan hadda for example oo kale qof anduu shil galo oo gaari uu ku dhinto xuquuq uu leey ma jirto qof anduu gaari uu ku burburo xuquuq uu leey ma jirto sidaa la socota baawar waxaa la wadataa wada qaali ah almost boqol iyo toban kun oo dollar iyo sagaashan kun oo dollar la wada wataa hadda waqti hadda laga joogo laba bilood yar baa shil galay asaga gaarigiisa yarka waa baralays hadda wax xuquuq uu leeyahna ma jirto annaga waxaan isku raacanay annagoo darawallo ah haddaan ka mid noqonno ururka shaqaalaha waxa hadda aan haysanno wax ka badan inaan helayno xaqeenna ah for example oo kale haddaa xanuunsato oo shaqada aad ka fadhiisato xuquuqu ma lihid sababtoo hal sanaa shaqaynaysaa vacationna ma lihid waxaan helaynaa wax badan oo naga maqan marka ka darwalin ahaan waxaad aaminsantihiin in haddaad ku biirtaan ururka shaqaalaha xuquuqdiina u dagaalamayo dad meel ku tiirsan oo xaqlan aad noqonayseen boqolkiiba boqol sababto waxaad arkaysaa aabka aad ku shaqaynaysid uber uu leeyahay wax optional adi aad leedahay ma jirto adigoo shalay maanta adigoo shaqo tagay shaqada markaa ka baxda caawa aabka aad iska xirto subaxdii waxaa laga yaabaa adoo soo kacay shaqo tag aad leedahay aabkaa uu xiran yahay markaa la hadashaan lagu dhao go-aanan kaasoo ka gaarayna Waa gartay.
wixii laguu qabsanay laguma sheegayo waa garta waaya Eh, dadka qaar darawaliinta waxay ku doodaan ku biirista urur shaqaale qof darawal ah oo si eh, u shaqaysta madax bannaan Eh, haddii uu ku biiro inuu madax bannaanida waayay waxaa loo yaqaano flexibility-ga Eh, darawaliinta qaarna ay shakiga noocaas ka qabaan in lagu biiro eh, eh, u- eh, in lagu biiro ururka shaqaalaha arrintaasi ma jirtaa ururka shaqaalaha ma kala hadasheen ma idii caddeeyeen haddaad nooga waranto dacwaga ma jira arrintaas waa garta waa ka maxaa jira waxaa jiro qofka bini aadamka waxaa fiican wax uu ogyahay horta inuu inuu horta sh- uu sheego ururka shaqaale arrintaa waan kala hadalna annaga annaga waxa annaga aan rabno ma ahane wax iyaga ay rabaan iyagana uma buushgaraynayaan waxa annaga aan rabno baa geysan karnaa barbuusgarayn karna annaga waa ka inta hadda aan haysana ka badan waa ka helaynaa iyaga arrintan aan ku weydiiyey ah eh, arrinta madax bannaanida ee flexibilityga loo yaqaano eh, ma weynaysaan haddaad ku birtaan ururka shaqaalaha Maya.
Mise waad haysanaysaa waa waa waa waa helaynaa sababta waxay ku jirtaa biilkan hadda la geeyey independent contract adigoo ah ayaa ka mid noqon karta ururka shaqaalaha
marka wax iska bedelaya ma wax iska bedelaa ma jiro haddii marka eh, sharcigan uu meel maro oo la baasiyo oo guddoomiyaha gobolka uu saxiixo eh, maxaad helaysaan darawaliinta waxaan helaynaa horta biilkan hadda stateeka yaallo markuu soo baaso wuxuu dib ugu soo laaban doonaa ururka shaqaalaha iyo darawallada waxaa la rabaa boqolkiiba shan iyo labaatan in la saxeexo waxaan rajaynayaa boqolkiiba shan iyo labaatan in la saxeexi doono uu dibna u laaban doono insha allahu tacala Eh, boqolkiiba shanaad in la saxiixo maxaad ka wadaa darawallada inay saxeexaan yacni eh, darawaliinta gobolka minnesota uber iyo liftiga wada Si fiican.
eh, boqolkiiba shan labaatan ka mid ahi inay ogolaadaan macnaha waa aad sidaas iyo aad, aad iyo Eh, tiradaas ma haysatiin aad iyo aad ka badan aan helaynaa weli waa garta Okay.
marka rajadiinu waxay tahay inaad ururka shaqaalaha aad- aad ka mid noqotaan gobolka minnesota rajadeenna boqolkiiba boqol saasaan rajaynaynaa insha allahu tacala hadduu alla idmo sida ugu dhaqsiyaa badan
Eh, haddii aad ururka shaqaalaha ku biirtaan eh, uber iyo lifti maxaad ka filaysaa waxaan ka filaynaa uber iyo lifti annagoo independent contract ah oo hay-ad weyn oo intaasoo milyan ee qof ay ku jiraan inaan miiska wadahadal kala wada fadhiisan karo annagoo ay nabatelayaan ururka shaqaalaha okay.
xuquuqda inaad heli doontaan Awoodna aan heli doono
kaasi waxa uu ahaa Ax- waa aadan axmed maalin oo ka tirsan madaxda darawalada soomaalida uber iyo lifta ee minnesota wuxuu u waramayey waryaheena maxamuud masaate